بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسكن wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo kowaad min suurati huud qaala tacaala wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaahaa biisxaaqa wamin waraa'i isxaaqa yacquub waxaynu ku soo jirnay qisadii la xidhiidhay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo xaaskiisii iyo bishaaradii loo keenay ee ilmaha loogu bishaareeyey wiilka loogu bishaareeyey iyo markii malaa'igtu ay u timid iyagoo u socda inay halaagaan qowmu luud wamra'atuhu jumlo musanifa haddaa ka dhigtid haweenaydiisuna qoo'imatun mid taagan bay ahayd fadaxikad way qososhay ama walxaal imraatu xaaskiisuna qaa'imatun mid taagan ay tahy fadaxika gabadhii nebi ibraahim qabay saaraa la dhihi jir middaas meeshay taagnaydoo daah dabadiis bay ku jirta hadalkoodii bay maqlaysaa way qososhay maxay ku qososhay qowmuluud in la halaago nimankii adduunka kharibay oo dhibta badnaa ilaa inaa ursilnaa ilaa qowmi luudin bay gadaal ka maqlaysaa mogta markaasay qososhay markay qososhay waxay dhahaan waxaa kaloo fadaxikad ku timaadaa marmar fadaxikad qof shayba weyn bay ahayd oo sagaashan iyo sagaal meelaha jidhay isna boqol iyo labaatan iyo intaasu jiraay fadaxikad way baxayshay dhiig caadadii ah ilmaha qadaran ilaa ilmaha loogu bishaaray inuu yimaado laakiin fadaxikad waa qososhaydaas u dayso waa tano fabasharnaahaa gabadhaa waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa yacquub wa min waraa'i isxaaqa waxay ka dhigan taha waa wahabna waxaan u hibaynay min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana yacquub isxaaq dabadiisana yacquub baa helaysa isxaaqu isagaa yacquub sii dhali doona nebi ibraahim baa isxaaq buu dhalaya isxaaqna yacquub buu dhalaya yacquubna nebi yuusuf buu dhalaya ya alkariimu bnu lkariimu bnu lkariimu bnu lkariim mid wanaagsan mid wanaagsan wiilkiis mid kanoo wanaagsan wiilkiis mid afar nebiyo saasa wey isdhalay wa min waraai isxaaqa yacquub marka dee min maaragtay naxwo ahaan si aan ishkaalaad ama bushis ama aysan u imaanin ictiraadaad ama in laysku qabsado waxa weeyaan wa min waraa isxaaq yacquub baan ugu bishaarayna meeshaa ka dhihilay waxaa dhahaysaa waxaan u hibayn waa lasoo qadaraya min waraa isxaaq yacquuba ilaa yacquuba baa kor dhigan qiradan yacquuba ilmahaas baa helaysaa baa lii yacquubkaasna ilmahay iyadu dhalaysaa sii dhali doona oo hadda bishaaradaas inta iyadii noolaato inay xataa yacquubna gaadho oo yacquubna nolol ku aragto inay sidaa u dhacdo oo hadda nebi ibraahim iyo gabadhaba bishaaro waa u yahay ilmaha dhalanaye yaa iyadii baa la cabiray arag fa basharnaahaa gabadhaas waa u bishaaraynay reerkiina waa wada joogaa laba da-a waa weyn weeye nebi ibraahim iyadu waxaa iyada saa loo yidhi baa layidhi inta badan faraxa waxaa ilmaha kusii farax badan hooyada aad uga farax badan ninka mar labaad iyadu dee ilmo ma dhalin laakiin nebi ibraahim ismaaciil baa u joogo oo bah kala ah ilmo kalaa jooga markaas ismaaciil dabadiis afar iyo toban sano ka bacdi baa isxaaqaani dhalanayaa afar iyo toban sano ka bacdi baa isxaaqaani dhalanayaa marka dee ibraahim awal baa ilmo u joog taasna hadda waa mid kaloo marka iyadii bishaaro gaara u sii ah sidaa markii loogu bishaareeyey meelo kalena qur-aanka waa lagu tilmaamay qaalad waxay tidhi yaa weylataa yaa weylataa intay yaabtay saaraa la dhihti alla yaa badana yaa weylata alla hooga hadda dumarku waa iska dhahaan mogta haa yaa weylataa hoogayge waa waa eraye iska isticmaalaan dumarku acalidu ma dhalayaa ilmo walxaal ana cajuuzun duq weyn aan ahay wa haadaa kanina baclii zawjkaygiiyo ninkaygii wey shaykhan xaalow yahay mid duqa oo weyn isaguna waxa macnaha caadada lala yaabo weeye yaa hooge markay leedahay war waa waryaa tanoo kale arkay wey ma anoo intaa jira sawjkayguna isna saa yahay iga sii wan yahay mayaan ilma dhalayaa waxaa la tilmaamay ina haadaa bay tiri kaasi la shay-un waaba shay shaygaasoo cajiib la yaab leh waa shay caadada la yaab leh mujaahid wuxuu yidhi maalintaas arrintu ay dhacayso gabadhaani da-deedu waxay sagaashan iyo sagaal sano nebiyullaahi ibraahimna boqol iyo labaatan sano jiray buu yidhi tafsiiru baydaawiguna waa isaga soo raray sidaa markay arrintu u dhacday waa dad waaweyn qaaluu waxay dhaheen malaa'igti atacjabiina gabar yahay keligeed weeye yaalmuanasati lmukhaadaba atacjabiina ma waxaa la yaaban tahay min amri illaah ma ilaahay amarkiisaa la cajabaysaa la yaabantahay iyo qudradiisa iyo xikmadiisa ilaahay laba shayb oo waaweyn inuu ilmo ka dhex abuuro ilaahay qudradiisa lalama yaabo taas raxmatullaahi ilaahay raxmadiisa iyo barakaatuhu barakadiisuba calaykum dushiina ha ahaato ahlalbeyti yaa ahlalbeyt alaa xafi xarfi nidaa ahlalbeyt waxaan khasisayaa ahlu beytka dadkiinaan gurigaan laho beyt ibraahim wey reer nabiyullaahi ibraahimo raxmatullaahi wa barakaatuhu calaykum ilaa hadda taxiyaadka markaa akhriyaysa ya kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa ali ibraahim balu fiirso diintaa kuu wada socoto raxmat ullaahi wa barakaatuhu calaykum ahla albeyt inahu ilaahayna xamiidun ilaahay waa maxmuud faciil bimacnaa mafcuul waa mid la mahadiyo wey majiid ilaahay weeyaan mid la sharfo waa majiid a ilaahay weeyaan fii sifaatihi wa daatihi ilaahay xamdi mid mutaysay wey sharfid mid mutaysay wey intaas markay u sheegeen qisadii nebi ibraahim intaa markii loo sheegay weli waa socota waa qiso cajaa'iba falamaa dahaba weli qisadii nebi ibraahim baan ku jirnaa martidii nebi ibraahim baa laga hadlaya waa martidii soo maray waddadaa la sii maray laakiin ujeedku meel bay ku socdaan rag martidaani iyo ciidankaani bartilmaameed u ah waa qowmu luud halkaa markii la marayo falamaa dahaba marku ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim xaggiisa arrawcu argagixi isagii waa isagii baqay awjasa minhu khiifa soo ma ahayn waa isagii baqay oo cabsi dareemay markii cabsi dee lala hadlayoo isku sheegeenoo uu fahmay inaysan bini aadan ahayn cabsidii qalbigiisa ka baxday oo malaa'ig inay yihiin uu ogaaday oo wajaa-at ay u timid hu nebi ibraahim albushraa bishaarada ilmaha loogu bishaareeyey ilaahay wuxuu yidhi yujaadilunaa nebi ibraahim waaba isagoo nala doodaya fii qowmi luudin luud qoladiisa waa isagoo nagulaba doodaya nebi luud qoladiisibuuba nagala hadlaya oo nagala doodaya oo nagala murmayaado uu leeyahay halaagii qoladaas ay ugu socdeen malaa'igtu markay dheheen qoladaasanu halaagaynaa innaa ursalnaa ilaa qowmi luudin moogta weeyaan qoladiiba waa arrintoodii nagala hadlaya wuxuu leeyahay ilaahay cadaabka ha laga dabdhigo waa inay rumeeyaan baa laga yaaba ilaa hadalkii hore loogu caddeeyey innaa muhliku ahli haadi alqarya suurat alcankabuut innaa muhliku ahli haadi alqarya nebi ibraahim iyo nebi luudna haddee waa iyaga adeer isku hay laba meeloodoo xoogaa kala durugsanna waa joogaan laakiin isla ardushaam ah dood baa meesha ka dhacday dooddaa waxaa ka mid ahayd war ma waxaa halaagaysaan ka warrama magaalada aad sheegaysaan konton muslimiina hadday joogto ma halaagaysaan mada afartan hadday joogto ma halaagaysaan mada intaasoo boqol hadday joogto ma halaagaysaan mada afar iyo toban hadday joogto mu'miniina ma halaagaysaan mada hal mu'min hadduu joogo ma halaagaysaan mada markaasuu yidhi qaala ina fiiha luudan mumin haddii joogo ayna halaagayn haddii luud baa meesha jooga ogaada ma luudoo dhex taagan baa baabi'inaysa ina fiiha luuda markaasay waxay dhaheen qaaluu naxnu aclamu biman fiiha annagaa kuannagaa ku ogaal badan waanu ognahay ciddii joogta meesha halaagi mayne lanunajiyanahu isaga waa badbaadinaynaa ya wa ahlo inta rumaysay ila mra'atu haweeneydiisa mooyaane kaanat min alqaabiriina iyadu suuratu cankubud wey mogta yujaadilunaa fii qowmi luud oo maxaa keenay doodaan nebi ibraahim mataqaanaa dabcigiisa ilaahay wuxuu yidhi inna ibraahiima ibraahim la xaliimun waa mid dulqaad badan degdegin oo cadaabka qolada in loo dedejiyo ma raba isagaaba dulqaad badan oo ciddii nebi ibraahim wax gaarsiisa isaga laftiisa waa u dulqaadan jira haddii dab lagu tuurayo iyo haddii la dhibaataynayey iyo haddii aabbihii sidii la arkay ula hadlay iyo haddii qoomkiisii sidii la arkay ugu jawaabeen weligiisba dulqaadkiisaa badan waa aliim saasaa ka keenaysa haddana aliim awaahun weeyaan nabiyullaahi ibraahim kaiiru ta'awuh mid turid badan oo taah badan oo u murugo badan dadka muniibu noqosho badan wey qalbi jilicsan rajaac ilaa daacati illaah rabbi xaggiisna u noqosho badan ina ibraahim la xaliimun awaahum muniib saddexdaa tilmaamood buu leeyahy halkaa marka arrintu maraso yaa ibraahim baa leeyahy ibraahiimow acrid ka jeenso can haadaa kan xaggiis malaa'igta baa la hadlaysa doodda iska dhaf luud qoomkiisa ha ka doodi xukunkiigu macnaha waa fulay in la cadaabo waa la go-aansha innahu shaaniya qad jaa'a waxaa u yimid amru rabbika rabbiga amarkiisa in la halaago wey wainahum iyagu wainahum iyaga aatiihim waxaa u imaan doona cadaabun cadaab cadaabkaasi oo hayru marduudin mid la celinaya hayrkiisa cadaab aan la naqayn la celinayn kaasaa u imaanaya walamaa jaaءat rusulunaa rusushayadii markay timid luuda nebiyullaahi luud markay u timid siia bihim siia waa lagu tiiraanyo geliyey nebi luud bihim rusushi wuu welbahaari markay u yimaadeen waa lagu tiiraanyag waa lagu welwel iyo welbahaar geliyey naxdin baa qabatay binu aadan bay u egyihiin moogta qoomkiisuna qoom xunoo ficilada xunxun sameeyooo ragga gadaal uga tagay ahaayeen martidaa quruxda badanoo u timid marka u yimaadeen meeshuu kaga farxi lahaa ilaahay wuxuu yidhi siia bihim waa lagu tiiraanyay murugeli qalbiga ciriiriy waaba tanbo wadaaqa waa ciriiryamay wadaaqa bihim wadaaqa waa ciriiryamay bihim iyaga macnahaas darcan min jihati laab darca waa tamyiis min jihati sadri iyo laab ahaan waa ciriiryam iyaga dartood bisababihi waxaa wuxuu leeyahay martidaas amaa lagugu lagu gacan dhaafaa oo la faraxumeeyaa oo adiga lagu dhaafaa maanta binu aadanka raggaa qurqurux badan bay ogyihiin iyagana rag lagama soo gaarayn qolada meesha qoomuluud baa la yidhaahdaa shayaadiin bay ahay waqaala wuxuu yidhi inta walbahaaray oo murugooday oo xusniyey oo qalbigii ciriiryamay oo tiiraanyooday haadaa midkaani yowmun waa maalin maalinkaasoo casiibun daran buu yidhi alla maalintu daran ah waa maalin daran buu yidhi maanta waxay u socdaan iyo wuxuu mooday iyo waxa dhici doona waa wax kale fog waa maalin maalin daran weeye buu yidhi maanta ya alla maalinku shar badanaa buu yidhi waa maalin daran sidaasi martida ugu timid gurigiisa la arkay inay joogaan wajaa'ahu waxaa u yimid nabi luud oo soo gaaray damiirka mar hadduu raaco waxa weeyaan bimacnaa wasala wajaa'ahu waxaa u yimid oo soo gaaray nabi luud qowmuhu qownkiisa qoladii ahlu sharka ahayd baa soo aaday yuhracuuna xaal la dedejinaya ileyhi xaggiisa ord ka dhacaya waxay u soo ordayaan martida iyo guriga nabi luud yuhracuuna ileyhi baa ilaahay ka cabira iyadoo loo soo dedejinayo tabtaas qisada u dhacday balaar cajaa'ibteeda xumaan inay sameeyaanoo martidaas xoogaan bay rabaan yuhracuuna ileyhi xaal la dedejinaya xaggiisa sidii wax gadaal saa looga riixayo oo lasii harbinayo xooggay u soconayaan yuhracuuna ilayh ilaahay wuxuu yidhi wa min qablu horayna kaanuu waxay ahaan jireen yacmaluuna kuwa shaqay sameeya asayi-aati xumaanta caadadoodana waxaa weli horey u ahayd inay xumaanta sameeyaan oo ragga aadaan dumarka inaysan aadin caadadoodana taas ahayd sababtii la soo ordeen waxay ahayd baa layidhi gabadhii nabi luud qabayoo gaalad ahayd markay aragtay martidan quruxda badan iyo wejiyadan nuuraya bay baxday tolkeed meelay joogeen bay tagtay luud maanta waxaa u yimid bay tiri oo marti caawa u ah dhallinyaro weligay wax ka weji qurux badan ma arag markaasay intaa markay u sheegtayba soo orod soo ordeen yuhracuuna ilayh iyagoo aad u tallaabsanaya qaala wuxuu yidhi markay hor yimaadeen qoladiisi yaa qowmi qoomkayow haa ulaa'i kuwaani banaatii aniga gabdhahaygii weeyaan hunna iyagaana adharu idiin dahirnaan badan lakum idinka war haddii aad qanacaysaan gabdhahaygaan idin siinaya war martida ka jooga war martida ka jooga war martida ka gaabsada gabdhahu dhalay oo dhabarkiisa ka soo baxay oo markama kuwa gaaladaaba ku xiri lahaa xilligaas inay isguursadaan way bannaanayd kuwa imaan kale iyo kuwa gaalada ah sidii nebigeennaba calayhi salaatu wasalaam bilowgii hore oo shareecada sadrulislaamkii ay u bannaanaydba ay u bannaanayd ama waxaa la yidhi ode gabdhihiisu tiro yar bay ahaayeene ummaddan dhan oo yaacaysa maxay gabdhihiisu ummaddan oo dhan ka tarayaan marka iyadana waa su-aal imaanaysa taasna waxaa looga jawaabay waxaaba dhici kadha haa ulaa'i banaatiidu nebi kasta ummaddiisa aabboo kale u joogaayo wixii ummaddaa ka dhashoo gabdhaah bimansilati l abi aabboo kale u joogaayo ummaddaa gabdhaheediio dhan bay sheegayaan kuwa hadda gaar u dhala keliya maba ahaba wuxuu ku yidhi war kuwaasaa idiin dahirnaan badan war iyagaa idiin fadli badan war iyagaa idiin wanaagsan war jooga fattaqu llaha war ilaahay ka yaaba war ilaahay ka yaaba walaa tukhzuuni haygu fadeexadaynina fii dayfii martidayda iyagoo haddee malaa'igta halaagi lahayd bay kusoo ordayaan ma oga war iskama hayaan hal mid qayladiis ama ficlow sameeyey iyagoo dhan la halaagsami doo la halaagsamayaa ama la halaagsami karaa cilmi gaabnidooda arag war martidayda haygu ihaanaynin alaysa minkum markuu arkay inaysan joogsanin wuxuu ku yidhi alaysa ma wausan ahaanin minkum xaggiinna rajulun nin ma uusan idinku jirin ninkaasoo rashiidun hanuunsan oo caqli leh war hal nin ah oo waxgarad ah oo dheergarad ah oo xumaanta ka yaxyaxo oo ka joogsada oo martidaan iga yaa iga joojiya dadkan alaysa ma uusan idinku jirin alaysa minkum rajulun rashiid yaa hal ninoo waxgaradana laydinkuma arka maya qaaluu waxay dhaheen laqad calimta waad og tahay luudow maa lanaa inuusan annaga noo ahaan fii banaatika gabdhahaada min xaqin wa xaqa inaanan gabdha dan ka lahayn waad ogta gabdha inaanan dan ka lahayn waad ogta maa lanaa fii banaatika min xaq dumarba weeye uga jeedaan inaanan dumar danayn waad ogta wa innaka adigu hadalkii aad ka yeen la taclamu waad ogtahay maa nuriidu waxaan u soconno waxaan doonayno u soconnana waad og tahay bay dheh oo raggay gadaal uga tagaan wey waxaas dantoodii bay caddeeyeen qabaxahum ullahu markaas nabi iska calcalacale wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabi lood low anna lii alla haddow ii ahaan lahaa bikum idinka quwatan alla haddaan awood idiin heli lahaa maanta ow amase aawi aawii haddaan udun u dunmi lahaa ilaa ruknin rukni iyo qabiil shadiidin daran alla qoys adag haddaan ka dhalan laha yaa iyo jifi adag ama maanta aan awood idiin haysan lahaa lowda daa tamaniye ka dhigtid waa lagu ogolya low litamanii ama low shardiyaah oo jawaabkii marka keena jawaabkii baa xadfan low aawii low anna lii hadduu ii ahaan lahaa bikum idinka quwatan ow aawii aan u dulmi lahaa ilaa ruknin shadiidin tiir adag ya waxa weeyaan jawaabkii baa meeshaa lowda soo qadaraysaa labadashtu bikum la facaltu bikum waxaan idinku samayn lahaa ya wixii aan idinku samayn karo waa iska keen celin lahaa wey ama tamani ka dhigo low ana lialla hadday i ahaan lahayd alla ma ii ahaato bikum idinka quwa ow aawo ilaa ruknin shadiid xadiid baa wuxuu ahaa raxima allaahu akhii luuda nabigeenna calayhi salatu salaam walaalkay nebi luud ilaahay hau naxariis laqad kaana ya-wi wuxuu ahaa mid u dulma ilaa rugni shadiida rugni daran buu u dulmeye waa hays ilaahaybuu u dulmeyey waxba kama maqnay a waxba kama maqnay ilaahay baa u kaalmeynayo ayidayey sanadkiisa iyo rugnigiisana allah buu ahaa qataada wuxuu yidhi intaa hadalkaa nebiyullaahi luud yidhi kabacdi waxaa naloo sheegay nebi dambe lama soo dirin luud kabacdi ilaa qoyska ugu daran qoyska ugu xoog badan tolkaa laga soo saaray saa nebi dambeba udhihin yaa qoys adag ka dhashay nebi maxamed quraysh baa laga soo saaray calayhi salatu wasalaam marka nebigu waa waa walbahaarka martida halkay joogta waa ujeedaan halkaa lama fadhiya jo u dhihi mayaan waa malaa'ig rag bay u egyihiin walbahaarkiisay u jeedaan walwalkiisay u jeedaan waxa qoladaani caddaysteen inay u socdaan bay maqlayaan wuxuu ugu jawaabay bay arkayaan calaacalka iyo yaa alla awood helada waa maqlayaan haa xagga uu isna taagan yahay iyana xaggay taagan yihiin nebigana waa udhexeeya waa la kala horayaa halkaa markaa hawshu maraso waxa dhacaa ogaanaysaa marka wuxuu yidhi qaaluu waxay dhaheen martidii baa hadashay marka malaa'igti yaa luudu luudow innaa hanagu rusulu rabbika rabbigaa rusushiisii baan nahay lan yasiluu mana gaarsiinayaan ilayka aggaa lan yasiluu ma gaarayaan ilayka adiga xaggaada horta annaga rusulna soo diraana qoladaana halaagaynaa malaa'ig baa nahay binu aadan iyo marti kale midna maahayn lan yasiluu ilayka adigana kusoo gaarsiin mayaan wax dhiba iyo wax makruuha kugu taaban maya ee talaan ku siinayna fa asri guuraysii la guur biahlika ehelkaada biqidcin gobol oo mina leyli hameenka waxa weeye xilli un hameenbara markay tahay inta ku rumaysay kala bax meesha intaa hameenkaasi dhammaan meeshaan ka guur soodintan iyo seerahan ka bax waxbaa dhacaye hameenka qaybo ka mida markay tagaan biqidci min alleyl gelin dhexe ay tahay la guur walaa yaltafid yousan milicsan minkum xaggiinna axadun hal qof yousan dib soo fiirin ila mra'ataka haweenaydaada mooyaane ila mra'ataka haweenaydaada mooyaane iyadu way halaagsamaysaa ila mra'atukana way jidhaa yeysan cidina milicsan ila mra'atuka haweenaydaadoo milicsanaysa may noqonaysa marka taawra ka bedeshay axadkaas iyadaa dib soo dhuganaysa wey waxaa la yidhi xagga ha fiirinina dambe waxa ku dhacaya magaaladay deganaayeen iyo dadkay la noolaayeen waxaa la diilayaa in beerkoodu la dildilaaco waxa dhacaya dib ha u fiirinina waxaa la yidhi haweenaydii markii ay maqashay cadaabka digtiisa iyo wax dhacaya bay xagga soo milicsa markaasay tiri waa qowmaha alla tolkaygiyo waa baaba-een maanta dhagax loogu talagalay oo sidaa de gantaal ah waa markaa lagu dhuftay faqatalaha dhegixii baa dilay tafsiiru qurdubiga mujalladka sagaalaad sabxada siddeetanaad innahu shaaniya musiibuhaa gabadha iyada waxaa asiibaya ma asaabahum waxa iyaga asiibay ilaa maraadka laga soo reebay moogta reerkaada la guur baa layihi fa asrib biahlika biqidcin min alleyl walaa yaltaf minku ahad ilaa mra'ataka haweenaadaasaa laga soo reebo asaawi ila mra'atka iyadu marka qof dhib badan bay ahayd marka ila mra'atuka iyo ila mra'atka marka haddii aad kor dhigtid la guur weeyaan biahlika ila mra'ataka mooyaane iyada ha la guurayn yaysa ku raacin dadka guuraya kuma jidho qoladan dambe innahu musiibuhaa ma asaaba sidaa markii la yidhi waa waxaa la yidhi inna mawcidahum yabahoodu asubx waa subax waxaa la halaagayaa aroor hore caawa guura idinku markaasuu yidhi ilaahayow biacjala min haada wax ka deg deg badan baan rabaa alla subax miyaan sugi karnaa qoladaan ogaa ilaahayow ilaah baabi'i markaasaa loo jawaab celiya alaysa subxu biqariin war subax mid dhow mayuusan ahayn saacadaha maynaa naga xigeen alaysa subxu biqariin hadda qisadu waa qiso dheeroo halkaasaa kasii raacaysaan waqtigaa gabagabaay riwaayagii la yidhi walaqad raawaduuhu can dayfihi martidiisii bay ka damaaciyeen fa damasnaa cayunahum indhihii baan tiri markay kusoo yaaceen martidii baa indhihii lamalaas jeegadoo kalea laga dhig dam waa kaar baa ku dhacday falamaa jaaa amrunaa amarkayagii markuu yimid jacalnaa waxaan ka yeelnay caaliyahaa xaggeedii sare saafilahaa xaggi hoos cadaabkii markii waqtigiisa la gaaray magaalooyinkay deganaayeen baa la fujiya malaa'igtii baa saa fujisay magaalada xaggeedii kore oo cirka u jeeday caaliyaha xaggeedii kore saafilaha xagga hoosaan ka dhin kor markii loo qaaday sawaaxankoodii malaa'igtii xaggaas cirarka ay ka maqleen baa la soo garaabagediyey saasaa loo soo gembiyey xaggii kore baa hoos la soo mariyey maxaa u malaynaysaa cirkana waa la geeyey wa amdarnaa waan roobaynaa calayhim dushooda xijaaratan dhagaxyaal oo min sijiilin ka ahaatay dhoobe la dubay dhoobe jaajuur laga dhigay bulukeytigaasoo kale ah khatara baashaasaa lala dhacye waa dhagaxyo waa roob dhagaxyaa roob dhagaxyaabaa da-aya xijaara weeyaan min sijiil xijaaradaasoo min sijiilin ka ahatay dhagaxyo dardaran wey dab iyo dhoobo iyo laysku wada dhalaaliye wey roob waxaa loogu magacaabaya sida dhagaxyadan bloketiga mid usoo yaacayaan dhibca roob baa moodaa dhagagacda saa usoo dhacay min sijiili taasoo manduudin mutataabica isdabajoog ah bartilmaameedyay fiirsanaysaa xijaarada tan ka sifee xijaaratan taasoo musawamatan la calaamadiyey cinda rabbika rabbiga agtiisa calaamad baa loo yeer waxaa leeyahay mid kasta dhagax kasta qofka ku dhacayo magaciisaaba lagu qora waa musawama mid la calaamadiye weeye cinda rabbika wamaa hiya maysan ahaanin baa ilaaha yidhi min aaalimiina kuwa aalimiinta wamaa hiyadu waa xaggee wamaa hiya haadihi lqura magaalooyinkaa la halaagay ee la baabi'iyey maysan ahaanin min aaalimiina aalimiinta xaggeeda bibaciidin mid ka fog oo kufaartan gaaladan quraysheedo hadda nebi maxamed diiday kama foga meeshii qoladan reer famud lagu halaagay halkaanay deganaan jireen baa laleey way u jeedaan calaamadihii horayaan sidii oo kale idinku dhicin ama wamaa hiya dhagaxdaasi maysan ahaanin min aaalimiina aalimiinta bibaciid qolooyin daalimiina in gantaalle la iskala dhaco oo la dhahaan waxbaa iska kaaya tuuryeynaya waxbaa iska kaaya garaacayo waxbaa iska maaragtay dad u dhintayna in la sheegayaanba mooday meel wax uga yimaadeen aan la garanayno jugtaasan waxbana loo waayo wamaa hiya min alaalimiina bibaciidin darsigan intaas ku jooga allah subxana wa tacala aclam bisawaab